habeen galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa jimco bisha julaayna waa siddeed iyo labaatan labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom waxaana idaacadda si wada jira galabta idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah miisaaniyadda u wareyse la sameeya ma aha waxayse u eg tahay miisaaniyaddan inay qaabkii miisaaniyada la yaqaanay ay leedahay kow iyo tobanka balyan ee naga soo gala aeroboorka iyo dekedda lacagtaas qaybna waa service qaybna waa cashuur khasnadda dawladda lacagta soo xiroota oo dakhliga sideedaba saddex dowlad goboleed baa waxuun qadara oo yar oo bishii boqol iyo konton kuna baa ka qaata
barnaamijka faaqadaada toddobaadka ayaa doodaasi kaga bogan doontaan oo ku aadan miisaaniyadda ay dowladda soomaaliya dhowaantan hor dhigtay baarlamaanka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo aad idaacaddeena ku maqli doontaan shaqaaqo ka dhacday magaalada gaalkacyo
waxaa kaloo ad maqli doontaan ololaha doorashooyinka kenya oo maraya meel aad u adag barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida aqalka senadka maraykanka ayaa jimcaha maanta ku guuldaraystay inuu sameeyo sharxi qayb ahaan baabi'inaya barnaamijka daryeelka caafimaad ee obama care oo jira muddo toddoba sana ah saddex sharci dejiye oo jamhuuriya oo kale ah john mccain oo laga soo doorto gobolka arizona iyo liza murkowski oo laga soo doorto alaska iyo susan colnis oo laga soo doorto maine ayaa ku biiray xubnaha dimuqraadiga ee siddeed iyo afartanka xubnood ah kuwaas oo dhammaantooda noqday in koo iyo konton cod ay ku diidaan sharcigaasi halka xubnaha kale xisbiga jamhuuriga sagaaliyo afartan cod ay heleen madaxweyne donald trump ayaa barta twitterkiisa waxyar kadib weerar ku qaaday xubnaha jamhuuriga ee la saftay dimuqraadiga saddex jamhuuri iyo afartan iyo sideed dimuqraadiya ayaa dhulka dhigay dadka maraykanka sida aan hore u sheegay iska daaya ha guuldaraystee obama care kadibna aan la tacalno ayuu yidhi trump sharcigan ayaa baabi'in lahaa qaybo ka mid a obama care sida qodobka dadka ku khasbaya inay caymis caafimaad iibsan karaan ama ay ganax wajahayaan iyo qodobo shirkadaha shaqaaleeya in ka badan konton qof ee qasab uga dhigaya inay shaqaalahooda siiyaan caymis caafimaad
wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushiya ayaa sheegtay maanta oo jimcaha in ruushiya ay qaadayso tallaabooyin ka dhana oo ay kaga jawaabayso cunaqabateynta cusub ee ay u codeeyeen sharcidejiyaasha maraykanka iyadoo ku tilmaamtay cunaqabateynta cusub gardarrada xaddaafka ah ee maraykanka ee arrimaha caalamiga sharcidejiyaasha maraykanka ayaa khamiistii ansixiyey cunaqabateyno cusub oo la saarayo ruushiya iiraan iyo kuuriyada waqooyi madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa isna waxa uu beeniyey eedeymaha dalkiisa loo soo jeedinayo isaga oo ka soo horjeestay cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah dalkiisa
maxkamadda sare ee waddanka bakistan ayaa ka mamnuucday ra-iisul wasaaraha dalkaasi nawaas shariif inuu xafiiska dadweyne qabto kuna amartay inuu si deg deg ah xafiiska u baneeyo afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxyar kadib xukunka maxkamaddu ku dhawaaqay in shariif uu aqbalay go-aanka maxkamadda islamarkaasina uu ka tegay xafiiska maxkamadda ayaa shariif ku heshay inuu hanti badan dibadda ku urursaday qariyeyna islamarkaasina uu ku noolaa si ka baxsan awooddiisa dhaqaale guddiga maxkamadda oo ka kooban shan garsoore ayaa gebigooda isku raacay xukunka maanta waxaana ay ugu baaqeen mas-uuliyiinta la dagaalanka musuq maasuqa inay baaraan gabadha nawaas oo lagu magacaabo maryam saygeeda iyo wasiirka maaliyadda bakistan ishaaq daar dar ayaa sidoo kale maxkamaddu waxaay ka mamnuucday in wax xafiisa uu qabto maxkamadda ayaa sidoo kale amartay in baaritaan musuq maasuqa lagu sameeyo laba wiil oo uu dhalay nawaas oo lagu kala magacaabo xuseen nawaas iyo xasan nawaas shan caruura iyo laba haweena ayaa dhintay kadib markii ay ku gadoontay dooni sideeya qaxooti oo ku socotay dalka guriga xeebaha gobolka asmer sagaal qof ah oo saddex ay soomaali ahaayeen afar ciraaqiyiin ah iyo laba siriyaan ah ayaa lasoo badbaadiyey iyadoo lala ayaxay qof kale wakaaladda wararka ee turkiga ee anadolu ayaa waxay sheegtay in booliiska ay raadinayaan ciddii ka dambeysay tahriibinta sharci darrada ee qaxootigaasi oo isaga tagtay markii doontu ay degeysay
jimco wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a warar ku saabsan soomaaliya ayaa inoo soo socday ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka ha yeeshee aynu ka hormarino ololaha doorashada kenya ayaa maraya meel aad u adag iyadoo musharaxiinta tartankaasina ay safaro ku kala bixinayaan gobolada waddankaas haddaba waxaa ololahaasi socda iyo waxyaabaha ay dadka reer kenya isha ku hayaan aanu ka wareysanay rooble garaad cabdow oo ah la taliyaha gaarka ah ee guddoomiyaha degmada gaarisa ee gobolka waqooyi bari falastiin axmed iimaan ayaana ugu horeyn weydiisay sida uu xilligan u socdo ololaha doorashada waddankaas howlaha oo maalmihii ugu dambeysay runtii mar ahayaan waxay u muuqataa in uu sii xoogeysana maalmaan ka dambaysa siyaasiyiintana ay sii laba jibaarayaan dadaalka ay ugu duraan inay kuraasta ay u tartamaan ay ku guulaystaan runtii cabsi badan inkastoo kenya ka jirta laakiin waxaa barbar soconaya wacyigelin guud oo oo kenyaanka ah amaba mas-uuliyiinta siyaasiyiinta u muuqata in runtii la rajeynayo ama rajo badan laga qabo inay doorasho si wanaagsan ku dhacdo
tusaale ahaan hadda marka la fiiriyo goboladoo kale sidee isleedaha waa loogu kala badinayaa goboladee ugu cadcad oo laga yaabaa in dhinaca madaxweynaha hadda xilka haya uhuru kenyaata ay u dhacaan ama dhinaca raila odinga ay aadaan haddaa sawir naga siiso kenya oo siyaasadda kenya waxay ku salaysan tahay nidaam qabyaaladeed oo qabiilahay ku salaysan tahay labada nino hadda uga cadcad xilka madaxnimada siyaasadooda waxay ku salaysan tahay beelaha ay kasoo jeedaan iyo beelaha ay isbahaysiga siyaasadeed ay leeyihiin tusaale ahaan madaxweynaha hadda talada haaya hogaaminaha xisbiga jubilee isaga iyo ku-xigeenkiisa waxay ku kala salaysan yihiin goboladan central gobolka layidhaha kiambu yeeri gobollo badan waxaa jirta ay ku badan yihiin taageerayaashooda u badan bartamaha halka isbahaysiga naata la magac baxayn ayagana ay ku xoogan yihiin sida galbeedka gobolada xeebta kisumu homa bay meelaha ay u badan yihiin qabaaisha ay kasoo kala jeedaan iyo axsaabta amaba qabaaisha ay laleeyihiin isbahaysiga siyaasadeed runtii lama oran kara gobollo gaar ah oo u xiran ayaa jira laakiin waxay u badan yihiin taageerayaashooda meelaha ay ku kalaysan yihiin marka la eega nidaamka qabyaalada ay kenya ku dhisan tahay siyaasadeed tusaale ahaan waxaa jirta in musharaxiintu ay soo gudbinayaan siyaasado kala duwan oo ay rajeynayaan dalka inay ku horumariyaan labada dhinac waxaa kamid a dhinaca dhaqaalaha shaqooyinka iyo la dagaalanka musuq maasuqa maxay tahay waxyaabaha ay dadku danaynayaan in ay maqlaan oo ay ku doortaan madaxweynaha xukumi doona sanadaha soo socda labada shay ugu muhiimsan oo shacabka reer kenya ee goobaha codbixinta u dareyri doona ay door bidayaan inay helaan waxaa waa laba qodob qodobka dagaalanka musuq maasuqa oo laga dhabeeya iyo qodobka xagga ammaanka security-ga waddanka inta badan kenyaanka wax ay ku soo celiyaan ama ay ka hadlaan ama hadal haysood ay u badan tahay waa musuq maasuqa iyo la dagaalanka arrimaha argagixisada amaba security ahaan ama qabaa-ishaba isku dagaala gudaha waddanka midda saddexaad waa fursadaha shaqo abuurka ee kenyaanka runtii xisbiga hadda talada haaya ee afartan sano iyo barkaan kasoo gudin waddanka u talinaya waxaad moodaa sida hadda usoo bandhigayaan inay ula dagaalamaan musuq maasuqa iyo qaab dhaqankooda dhowrka sano oon kasoo gudubin kenyaanka intooda badan waxay aaminsan inay iskhilaafsan tahay oo fursado ay ula dagaalamaan musuq maasuqa ay gacanta ku hayeen saas darteed waxaa laga yaabaa inay kenyaanka codkooda u bata dhanka hadda xisbigan kooxdan isbahaysiga nasa waa dad cusub oon weli lagu tijaabinin haynta ama haynta talada dalka qaabka hadda ay u doonayaan inay ula dagaalamaan musuq maasuqa iyo qaabka ay u doonayaan inay shaqo abuur u sameeyaan iyo qaabka ay u doonayaan inay u qaybiyaan risorska ama khayraadka dalka afartan iyo toddobadan maamul goboleed oo waddanka leeyahay ugu qaybiyaan marka la eego waxaad moodaa xisbiga had taladahay inay ka barnaamij wanaagsan yihiin isbahaysiga cusub hadda doonaya inay talada dalka la wareegaan kenyaanka waxa ugu badan oo jecel yihiin falastiin waxaa waaye arrinta ammaanka la dagaalanka musuq maasuqa iyo qodobka saddexda oo ah inay helaan shaqa abuur iyo fursado shaqo tusaale ahaan soomaaliya waa dal daris la ah kenya siyaabo badanna ay isugu jiraan ciidamo kenya ka tirsanaa jooga gudaha soomaaliya gobollo dad soomaaliya ay degaan oo kenya ka tirsanna waa ay jiraan arrimaha soomaalida iyo la dagaalanka al-shabaab saameyn intee laegay doorashada ku leedahay xilligaa doorashada ay socoto runtii lagu mashquulsan yahay sidii dadka kenyaankaba loo yaqaana kenyaanka kenya waxay kamid tahay wadamada shacabkeeda lagu qiyaasay inuu yahay shacab u badan dad daneeya arrimaha siyaasadda xataa saraakiisha ciidanka laamaha ammaanka hay-adaha kale ee dowladda waxaa lagu eedeeya inta badan inay yihiin dad ku mashquula xilliga siyaasadda siyaasadda oo waxaa maalin kasta lasoo lasoo sheegaa inay saraakiil sarsare ee dowladda ku jira ay ku mashquulsan yihiin nidaamka siyaasadda inkastoo intooda badan lagu eedeeya inay u leexadaan dhanka xisbiga taladahay cabsi waxaa jirta arrimahaas inay saameyn ku yeelata xagga ammaanka kooxahan la dagaalama ama kooxahan looga yeera inay yihiin argagixisa iyaga laftooda waa wakhtiyaalka ugu macquulsan ay ka faa'iidaysan karaan inay fuliyaan qorshahooda soo marka waad dhici kartaa waktigan kala guurka ah xaaladda aada u qarsan tahay cabsi noocaas waa jirtaa arrimahaas kaloo aada cabsida looga qabo waxaa waaye haddii doorashada ay muran keento oo natiijada lagu murmo kenyaanka labada kun toban iyo todobada cabsi waxay qabaan t labada kun iyo todobadi ee wadanka waagaas hadda ninka hogaaminaya xisbiga nasa iyo madaxweynihii hore kibaki ay isku qabsan jireen talada sidii waagii muranka dhacay ahaan inay soo celisa rabshado cabsi noocaasaa jirta inkastoo dadaal badan iyo wacyigeli badan ay barbar socoto
kaasi waa rooble garaad cabdo oo ah la taliyaha gaarka ahi guddoomiyaha gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya arrimaha doorashooyinka kenya ayuuna falastiin axmed iimaan ugu waramayey
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington shaqaaqo ayaa xalayto waxay ka dhacday magaalada gaalkacyo taasi oo ka dhalatay fagaare ay badhigfaneed ka dhigeysay fanaanada fartuun brimo dhowr qof ayaa la sheegay in ay dhaawacmeen kadib markii rasaas ay fureen ilaalada goobta oo ay isku hor yimaadeen wadaaddo doonaya in bandhigga la joojiyo wariyeenna cabdiwaaxid macalin saaq ayaa warbixintan noo soo diray dhaawaca afartan ruux ayaa yimid ka gadaal markii kooxo dhallinyaro ah oo ilaalo ka hayay goob ay ka socotay bandhig faneed ay qabanaysay fanaanada fartuun axmed sahal fartuun birima iyo culima uudiin ka soo horjeeday qabashada barnaamijkaasi ay dhex martay israsaasayn kooban waxaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen culima uudiinkii bandhig faneedka ka soo horjeeday iyo dhallinyaro u daawasho tagtay heesihii lasoo bandhigayey maxamed cumar cabdi oo ka mid ahaa goobjoogayaashii xalay ka qayb galay showgii lagu qabtay garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa v o e da uga waramay wixii uu arkay iyo sida ay wax u dhaceen xalay waxaa dhacay oo aan goobjoogo ahaa bandhig faneedka shaqaaqa ka dhacday oo ku saabsanaad kala wadaado ah iyo shacabka taageeraha bandhig faneedka iyo nimanka wadaadada ah oo shaqaaqa ay dhex martay kadibna xabadoon baa dhacay ma gelinkii horeeto gelinkii dambena xunka uu socday oo barnaamijku isku daba dhacayna gebagebadii xabado ayaa dhacay anigu indhahayga waxa aan saaray nin macnihii dhaawaca gelinkii horeeto oo xabaddaas fartama leeyahay waan arkay kadibna wax kaleeto aan arkay ma jirto shaqaaqadii dambe oo habeennimadii showga uu socdana ciidanka ammaanka amniada ayaa loo wareegay xafladii meesha ay ka socoto showgu si fiican ayuuna dhacay barnaamijkaas inkastoo shaqaaqadu ay koobneed haddana goobta lagu qabanayay barnaamijka heesaha ayaa waxaa tegay ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug waxaana ay ciidanka halkaa ka xirxireen ilaa shan ruux saraakiisha ciidamada oo v o a ay la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in dadka laqaqabtay ay xirxiran yihiin islamarkaana loo haysta shaqaaqadii sababtay dhaawaca ee xalay ka dhacday koonfurta magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
jimco wanaagsan dhegaystayaal galab wanaagsan markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana la diyaaraa toddobaadkan caashe ibraahim aadan
wanaagsan dhegaystayaal dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay horgeysay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya miisaaniyadda dowladda ee lixda bilood ee soo socota miisaaniyaddan oo aanay mudanayaashu weli ansixin ayaa waxaa soo baxaya doodo iyo kala qaybsanaan ku saabsan miisaaniyaddan gaar ahaana saamiyada maamul goboleedyadu ay ku yeelanayaan miisaaniyaddan dowladda doodaha ay xildhibaanada qaarkood ku kala aragti duwan yihiin ayaa waxaa ugu weyn qoondada maamul goboleedyada dalka oo aad u kala badan miisaaniyaddan oo dhaqaale ahaan gaaraysa laba boqol afartan iyo lix milyan ayaa labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland looga qoondeeyey inay ka helaan afar milyan iyo bar oo puntland ah iyo jubbaland oo helaysa laba milyan iyo bar halka maamul goboleedyada kalena ay helayaan dhaqaale aad uga yar midka labadan gobol haba ugu sii yaraado maamulka hirshabeelle oo miisaaniyaddan looga qoondeeyey toddoba boqol iyo konton kun haddaba dhaqaalahan xagguu uga imanayaa dowladda qoondada miisaaniyadda dalka laga siiyey labada maamul ee puntland iyo jubbaland maxaa iyadana lagu saleeyey su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku lafaguraynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaa ka qaybgalaya brofesor xuseen axmed warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada brofesor cabdiraxmaan xaaji ibi oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya haddana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah iyo sidoo kale cali yuusuf cali oo ku magac dheer cali xoosh oo xilal heer wasiir ah ka soo qabtay puntland haddana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waa tahay dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa brofesoorka isagaa noogu aqoon badan dhinaca dhaqaalaha marka layidhaahdo ku takhasusay marka si guud brofesor xuseen axmed warsame waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ah inaad bal wax ka taabatid miisaaniyaddan dowladda federaalka ee dejisay ee weli baarlamaanka hadda aan la horgeyn bal haddaad soo akhrisay ama aad fiirisay balqaabka uu kula muuqday iyo siduu u dhigan yahay waan soo gaabanaysay ragga kalena ma garanaysaan waa orta marka hore aan salaamo ragga oo kalaasmeedkayga ku jiro cabdiraxmaan ebi waa kalaasmeedkayga weye isagu xooshna waan isbaranayna haddii la idhaahdo xaashi aan ku bilaabay horta marka u horeeya miisaaniyadan dee miisaaniyadda u horreysay la sameeya ma aha ilaa afartii sano u dambeeyaba waa la sameynayay runtii waxay se u eg tahay miisaaniyaddan inay qaabkii miisaaniyada la yaqaanay ay leedahay ayay u eg tahay hadda miisaaniyadda dakligeeda wax inkastoo shiki badan ku jiro waxa ii sixi doonaa cabdiraxmaan yabayaba sixi doona ma garanaysaaye anugu taan hayaa waxa weeye laba boqol lixdan iyo toddoba inuu yahay miisaaniyadda lagu talagalay laakiin hadda waxaan maqlayay laba boqol iyo afartan iyo shan baa lagu soo yeeyey waxoogaa bay soo yareeyeen haddii marka taan ka socdo laba boqol iyo lixdan sanka haddaan ka socdo inta badan gudaha ayuu ka imanayaa bay yidhaahdeen oo ilaa boqolkiiba lixdan baa ka imanaya gudaha boqolkiiba afartan meelahaasna dibadda ayuu ka imanayaa nasiib wanaag berigii hore waxaa laga sugi jiray inta badan wadamo ayaa laga sugi jiray gaara wax hadda laba wadan oo keliya ayuunbaa lagu sheegay barsadkaa hore oo ah turkiga iyo sacuudiga sacuudigana wax micelo maaho sanadkii horeba laba labaatan kun nasiiye sanadkan shan kun baa lagu sheegayey iyo sacuudiga aan ka filaynay ilaa saddex iyo toban kun iyo waxooga aan ka filaynay inkastoo hadda laleeyahy lama hayo marka inta kale waa world banka iyobay ka timaadaa runtii iyo bangiga horumarinta iyo netnationska waxoogaaya marka guud ahaan meesha ay ka imanaysaa waa halkaas sida ay ku baxaysaana dee waa afar qaybood uun oo ah adeega shaqaalaha iyo ma garanaysaa runtii inta badan oo boqol kiiba konton iyo afara iyo isticmaalka guud iyo adeega oo boqol kiiba soddon iyo afara iyo deeqaha dawladda dhexe ay bixisay ama gobolada hadda siinayso runtii mid cusuba oo iyadu wax badan maaha waata boqolka toddoba keliya meelaha weeyaan waa ilaa sideed iyo toban kun weeyaan iyo waxoogaa ma garanaysa kakamid iyo noocaas oo kale way marka meesha uu ka imanaya iyo meesha uu ku baxayaa haddaan soo yaro gaabiyo sidaan ragga kale ugu daayo wakti intaas ayaan kusoo koobi lahaa aad baad u mahadsan tahay brofesor xuseen axmed warsame khadka noogu jir saaxiibada kale khadka ku jiraan iyagana bal dhinacooda siinayaa waxaan ku bilaabayaa cali xoosh miisaaniyaddan dowladda ay dejisay bal sidaad u aragtid miisaaniyaddan baarlamaanka hadda lagu wado in la horgeeyo
caasho waa ku salaamayaa brofesor xuseen waa salaamayaa xildhibaan idi waa salaamayaa runtii kama fogi sida brofesor xuseen uu sheegay miisaaniyaddan annaga sagaantii bisha oo wasaaradda maaliyaddu noo keentay guddiga maaliyadda bay hadda ku maqan tahay waxaan filayaa dhowaan in dib nooloo kusoo celin doono miisaaniyaddan laba boqol afartan iyo lix milyan bay ka kooban tahay eh, dakhli iyo kharash ahaan Eh, boqol soddon iyo toddobo eh, waa silashada dakhliga gudaha iyo dibaha dibadaha waxaa ka imaanaya boqol iyo sideed milyanna waa mashaariic Eh, muxuu ahaa waa meelahaas ee profesorku muxuu ahaa tilmaamay Eh, runtii warbixin buu raaciyey wasiirku Eh, markii uu miisaaniyadda noo keenay wuxuu yihi muxuu ahaa wadankeenu shan milyan lacag kor u dhooftay shan bilyan buu ku jiray Eh, muxuu ahaa annaga hadda waxaa noo yimid eh, i m f-ta oo runta wadamada burbura marka cilada ku dhacaanin eh, ka muxuu ahaa eh, tijaabisa marka mishin qiimeyna baan hadda muxuu ahaa la sameynayaa miisaaniyaddan waxaan rabnaa filashada rasmigaa waan soo yareynay inay noqoto wax la taaban karo meesha ay ka soo baxayso iyo meesha ay ku baxayso marka waxaan wargol leenahay waxaan filaynaa may tuwani aitiinka in muxuu ahaa qiimeyntaas mishinka ahi uu noo yimaado oo markaas aanu ka soo baxno dadkii lagu jiray marka warbixin fiican oo yiri diila buu nalageliyey si no- naloo ka dhaafo muxuu ahaa eh, shanta bilyan oo muxuu ahaa eh, oo soomaaliya ay ay ku jidho marka si wanaagsan baan u aragnaa runtii wax wanaagsan baan u arkaa aniga aad baad u mahadsan tahay isla su-aashaasi waxaan siinayaa eh, cabdiraxmaan ibi casho waa mahadsan tahay eh, kolleegeyga ama classmatekii xuseen axmed warsame eh, runtii dhaqaaliyahan soomaaliyeed tafaasiil fiican ayuu ka bixiyey Ah, eh, xildhibaan xoosh waxaad moodaa inuu aada u sharaxaas intii laga rabay marka anuu ma garanaya su-aasha marka meel iga banaan laakiin waxaan rabaa keliya inaan idiin sheego eh, wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo saaxiibadiisa wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenkaba iyo runtii agaasimaha eh, bajetka baarlamaanka markii ay soo hordhigayeen barnaamijka tafaasiil badan bay ka bixiyeen wayna isku dayeen inay baarlamaanka ku qanciyaan eh, bug saddex buga buugtan la keenay meesha iyo habkay u qoran yihiin iyo hediska macnihii capitalis baa jira ma- macnihii ma- ma- madax mataqaanaa howleed oo mid walba loogu talagalay marka madax howleedkaas samaysan ee diyaarsan ee loogu talagalay in lagu sheego oo la yidhaahdo lacagtan ama hantidan meeshan taal waxaa loogu talagalay meeshaas inay ku baxdo waxaa moodaa xoogaa yar in waxyaabaha qaarkood ay runtii si wanaagsan usoo diyaariyeen laakiin siduu profesorku u sheegay waa runoo budget budgetyada waa lasoo diyaariyay beryahan o dhan budgetyada waa noo socon dowladihii hadda ugu dambeeyay dhan budgetyada waa lasoo diyaarin jiray laakiin waxaad moodaa in xogar hadda uu ka duwan yahay habkii hore loo diyaarin jiray oo eh, dhowr goor baan ku celcelinay oo badan oo ad ogtihiin oo january ilaa ay maanta ay bahashi socotaa ku daba socotaa marka ilaa ay quliteenka dabada la seesaa quliteenka waxaan ka wadaa ilaa iyo meesha lagu weysaysto ayaa dabada la seesaa marka waxyaabaha ugu daran ee hadda eh, guddiga maaliyadda eh, hindrinka ku samayn doona ama markii la soo celiya haddana dooda ka bilaaban doonto waxaa moodaa meelo badan oo feeg ah oo u baahan caddeemo badan in laga bixiyo ayaa weli ku jira eh, budgetka kulli profesorkaasna wuu sii sharaxi doonaa marka waxaa la sideeda budget waxaa lagu diyaariyaa waxa ku soo gala iyo waxa kaa baxaaya inay cad yihiin waxaa moodaa waxa na soo galaayo iyo waxa baxaya ee qoran ee laba boqol iyo afartan iyo lix bil- milyan oo dollar waa qiyaasi kartaan oo annaga ay boqol iyo xoogaa keliya xaaladda la- ee la raadinayo laleeyahy waa la hubaa inuu bal dalka samayn karo waa un sagaalka milyane dekedii airboor kasoo gelaya meel kale wax laga keeni kara ma laha Ee, mucaawanadana siduu profesor xuseen u sheegay mid laisku haleyn kara ma aha midda kale ay dadka ku khaldamay markuu eh, leeyahay profesor xuseen axmed warsame sideed iyo toban kun saddex iyo toban kun shan kun macnii kun ma aha kun kun lagu dhifto milyan waay kun kun marka lagu dhifto waa malaayiin marka asagu soo gaabi soo gaabiyo saddexda zero buu kasoo qaadanaya sideed iyo- saddex iyo toban milyan saddex iyo toban kun saddex iyo toban milyan waaye Eh, meesha kaleo shan kun ku sheegeen waa shan milyan waaye isruun sacuudiga iyo turkiya kusoo ururtay laakiin anigu waxaan qabaa weli kama baxsana eh, budgetka waxyaabo u baahan in caddeemo badan dadka laga siiyo oo loo sharaxo si aysan carqalad u abuurin iyo iska hor imaad bulshada dhexdeeda ku yimaada oo saameyn ku yeesha shacbiga soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay ibi waa kuu soo noqon doonaa mar kale waxaan ku noqonayaa brofesor xuseen axmed warsame meelahan uu ibi ka dhawaajiyey ee u baahan in la caddeeyo ee budgetka ku jira waa meelahee horta aad buu cabdiraxmaan ugu mahadsan yahay sixidow saxay waa run oo waxaan u jeeday sideed iyo toban milyan ayaan u jeeday macaawanada ka imanaysa een, een, deeqaha labada dhinaca micnihii bilat waxay yidhaahdaan bilatok micnihii wadan wadan oo ina siiyo waa shan milyan oo sacuudiya ka imanaya iyo saddex iyo toban milyan iyo waxoogaa ka imanaya maxay ahayd turkiga ayaa la filayay meelaha runtii aan caddayn runti runtii horta aniga waxoogaa markaan akhriyey ma garanaysa barjedka waa ila fiican yahay waxoogaa dabcan dee barjedkani waa barjed loogu talagalay in hawlo adeegun lagu fuliyo ma aha barjed loogu talagalay ama miisaanid loogu talagalay horumar ma aha ma aha barje loogu talagalay horumarinta bulshada ma aha xataa dhaqaalaha kicintiisa ma aha keliya waxa weeyaan waa mishaarooyin ku baxaya ha ugu badnaato maaliyadda iyo mashruucyada ha ugu badnaadaan oo boqolkiiba shan iyo labaatan runtii la baxaysa iyo hay-adaha maamulka guud ha ugu badnaadaan iyaguna ha ugu badnaadaane waa waa waxaas weeyaan runtii waa waa adeegun adeegaasa uu ku jiro dabcan ciidamada iyo difaaciina uu ku jiro iyo amnigiina uu ku jiro oo boqolkiiba soddon iyo afar runtii meelahaas qaadanaya uu ku jiro aad waxa u yar oo si kheyr caadi ah u yar wixii dadku filaya oo ah de inay bulshadii wax bulsho la helo oo adeeg bulsho oo ama caafimaad ama waxbarasho ama waxyaala noocaasa la helo kaasina aad iyo aad ayay u yar tahay waxaa kaloo aada u yarda iminka laftigeeda tan ma garanaysaa lagu wareejiyey markii u horreysay gobollada wax la siinayaa waa wax yar oo dee waa boqolkiiba ma garanaysa waxaanan dhaynin xataa afar weeya waxaa lagu wareejinaya gobollada oo siddeed iyo tobanka milyan lagu wareejinayo marka waxaasoo dhan yani waxyaalaha laga roon yahay barjedka uu ka fiicnaan lahaa inuu noqdo barjedka waxaa la filaya inuu noqdo wax bulshada koriya dhaqaalaha koriya umuuraha koriya inuu noqdo iminka laakiin waa adeeg guduun oo ma garanaysaa gaar ahaan dhinacii maamulka baarlamaanka dhowr iyo koob iyo labaatan milyan qaadanaya madaxtooyada ilaa shan milyana ra-iisul wasaarihiibaa ma garanaysa shan milyan iyo xafiiskiisa oo dhan marka lagu dara labiyo toban milyan qaadanaya marka waxaasaa qiimihii yaraynaya miisaaniyaddan faa'iidadeediida yaraynaya waa dhaqdhaqaaq guud inta loogu talagala markaa dhaqaalaha waa ka waa dhaqdhaqaaq guudun mar la wareysana barnaamij ministerka wuxuu yidhi ba ahayd waa gaaskii iyo buu yidhi waa baabuurka iyo gaaskiisi waana runtii marka sidaa loo eego waa iska sidaas un marka ahmiyadiisii taasaa yaraynaysa horumarna ma keenayo mana keenayo ma garanaysa hadda dhaqaalo horumar ma keenayo dhaqaale bul horumar bulshana hadda ma keenayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu keeno amnigii amnigii haddii markaa keenana waa laga yaabaa hadhow ina dee dhaqaalihii iyo bulshadii kalena ay daba socoto aad baad umahadsan tahay brofesor waxaan siinayaa cali xoosh dhaqaalaha loo baahnaa in lagu socodsiiyo adeegyadan bulshada tusaale ahaan brofesorkan ka dhawaajiyey in dhaqaalahan hadda la dejiya miisaaniyaddan hadda la dejiyay inay ku eg tahay uun dhaqdhaqaaq iyo si loo dhigi karo shidaal marka dhaqaalaha loo baahnaa in dawladda ku dhaqdhaqaaqdo oo horumar lagu sameeyo weli baarlamaanka ma la hor keene runtii horta inagu tabarteenna baynu muxuu ahaa inta tabarteenu dhan tahay baynu kolba soconaynaa waxaa iska muuqda maanta baahideennu inay iska tira badan tahay marka lama horkeenin oo ha waxa la horkeenay oo taasna ma jido laakiin de wacyiga guud waa la iskala socdaa waxaan filayaa hadda dakligan bille markii la yidhaahdo oo muxuu ahaa marka qaybta mashaariicda laga reebo inuu yahay muxuu ahaa kow iyo toban milyan iyo afar boqol iyo lix iyo toban kun baahiyahan muxuu ahaa adeega oo aan horumarinin ku jirinna haddii aan qolyaha wasaaradoo kale weydiin ama muxuu ahaa baahida guud oo weliba adeega bishii ugu yaraan waxayna celin kareen ay yidhaahdeen labaatan milyan marka de markasta annaga meeshii baan joognaa waaqicigu waa noo muuqdaa markasta waxaa muuqda iyadoo horumarintii bulshada iyo wixii muxuu ahaa ummadda muxuu ahaa masaalixdeeda guud ahayd aan la gaarin wixii soke oo baahiyaha security-ga iyo intaa dadka shaqaynaya oo ma garanaysaayo inaysan aan dabooli karinba marka runtii de markaa ogtahay xogta markaa ogtahay wax badan baa ku qancaysaa marka siyaabahaasaan u aragnaa aad baad umahadsan tahay ibika ma tegin laakiin waxaan rabaa inaan su-aal kale idin hor keeno bajetkan marka la dejiyey ama miisaaniyaddan marka la dejiyey waxaa la sameeyey qoondooyin oo dowladdiibaa qayb la siiyey maamul goboleedyadii hadda dhisnaabaa qaybo la siiyey xubno ka tirsan baarlamaanka federaalkana way ku kala aragti duwanaadeen qaabka wax loo qaybiyey marka waxaan rabaa bal sidaad u aragtaan qaabkan miisaaniyadda loo kala dhigdhigay ee gobol walba in la siiyey taasoo muran badanna dhalisay waxaan ku bilaabayaa cabdiraxmaan ibe casho maasanta lakada i ogolaasid inaan dib ugu noqdo saaxiibadeyda tobigii ka hadleen waxaa rabaa naftiga inaan wejiga wax ka bedelo dooda oo runtii aada moodid profesor xuseen axmed warsame wax loo soo gudbiyo qoran oo dee si fiican loo soo diyaariyey weli nin khabiir ah oo intaasoo sano kasoo shaqeynaya bangiga africa khabiir kuna ahaa runtii soo diyaariyey iyo iyo qallooc oo runtii intaasoo sanaasna budgetka joogi jiray wasaaradda planning waa garan kartaa inay keenayaan buugag aada u qurux badan saaxiibkay xooshna si lamid leh ayuu asaga naftiisa waxaad moodaa inuu u dulmaray laakin waxaan rabaa in topica in bal dhinac loogu noqdo anaan mucaarad ahayn topic dib in loogu noqdo la yihahdo kow iyo tobanka malyan ee naga soo gala aeroboortka iyo dekeda waxaa dekeda naga soo gala lacag lacagtaas qaybna waa service qaybna waa cashuur qayb annagaa qaadano oo waaxda furdooyinka qaada ee wasaaradda maaliyadda oo toosaan u qaadanaa qaybna serviceka dekeda laga shaqeeyo iyo howlaha maamulka arrimaha dekeda maalinka ka socda o dhanna waxaa noo qaada alberex shirka la yihahdo oo turkida ay leedahay oo boqolkii afartan iyo shan ayada ku qaadanaysa annagana boqolkii konton iyo shan aa ku qaadanay meesha waxaa kaaga cad marka haddii toddoba milyan laga helo servicekaas already saddex milyan iyo bar saddex milyan already waxaa iga qaadanayo shirkadaas ay iga qaadanayso marka haddii walaalada ay saaxiibada ay siinayo shan milyan oo kale iyo lix milyan dowladooda siinayso anaa waxaan siiyaa bil walbaba bil walbaba serviceka ganacsatada soomaaliyeed waxaan ku siiyaa saddex milyan afar milyan oo dollar aan ku siiyaa oo kamarigooda ay qaataan waxa haba yaraatee ka qabtay dekadina ma jirto marka ani waxaan qabaa ma baryaen qof yaanaan baryane ani lacagta aan leeyahay oo dekadiina kasoo bixi karto in budgetka lagu daro oo lagu xisaabtamo oo la yihahdo wax wixii soo geli lahaa waaye maxaa dheeraada isgu soo saacdinaysa the same thing aeroboorka aeroboorka hadday soo gelayso bishii mataqaanaa laba milyan saddex milyan soo gelayso hal milyan bari taasu qaataanba taas ayada wax walba hadda qabtaanba wax walba oy dowladda leedaho o dhan oo lacag ah waxaa qaado shirkadda favoria qaado markaasaa la kala qaybiyaa wax soomaali ah oo wasaaradda maaliyadda ka socda oo maanta lagula doodi karo qof dhihi kara cabdiraxmaan beemaka ma jirto waxaa u qaada shirkadaas qof soomaaliya wasaaradda maaliyadda ka socda meesha fadhiya oo dhahayo waxaana soo galay waxaana baxay minta ma jirto wixii loo sheego unbay qaata wasaaradda maaliyadda oo aad moodo xawaararteeda inuu kala gooso xagalaaba uu ku jiro haddana laakiin saas ay tahay waxaan qabaa inaan ku fillaan lahayn haddii wasaaradda maaliyadda runtan maalin lacabsan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkiisa iyo kulli aan kala hadalnay iyo wasiir dowla khayr allah siiyo runtii nin aada u feejigan oo xildhibaan ah waa waxaa moodaa inay hadda usoo jeedaan laakiin xishood uu ku jiro hantida ummadana xishood ma gasho lacag ilaa ay toddoba milyan oo doolara ayaa meesha iga maqan oo isku fillaasho siin leed budgetka ee wasaaradda maaliyadda u baahantay tobigaasaad ka dhawaajisay ama mawduucaasi wuxuu noqon karaa qayb kale oo dhan oo maalin gaara laga doodo laakiin saad sheegtay allah na gaarsiiyo okay hadda kaadaan kusoo noqonaa marka waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo in lacag iga maqan tahay oon anigu barye u baaneen oo dalkaygu iyo ganacsatadeyda soomaaliyeed tagti bayriska waxay bixiyaan isku fillaasho miisaaniyeed laga samayn karaan rabaa shacbiga somalia inaan marka xildhibaankoodaan ahay kitaab baan u maray wax badan aan ogahay umunisaan ahay sideed kuma sana xildhibaan ahay iskama aamusnaan karo marka maadaama opportunitygan aan helay inaan bidhaamiyo waa laga maarmaan marka waxaan rabaa topicaada markaan usoo noqdo waa run waxaa moodaa in lagu kala aragti duwan yahay arrinta stageyada loo sameeyey ee loo qoondeeyey ee budgetkan ku yaallo laakiin waxaan rabaa sidee ku timid wasaaradda maaliyadda sidee ku samaysa ma ma ma mataqaanaa furdooyinka meelahaas lacagaha kasoo galaa horta wasaaradda maaliyadda lagu soo shubaa oo markay treasuryga qaran ka timaado central bank ka timaado baa dib ayaga loogu celiyaa maya ee goboladan isteedyada hadda cusub ee sameysmay sida hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo gruubyada hadda halalka milyan laskaga tuuray hirshabeello kasoo bilaabanaysa matabaan ilaa iyo balcad iyo populationkeeda aan naqaano oo toddoba boqol oo kun la yidhahdana mataqaana hala siiyo afar milyan oo layiri puntland hala siiyo oo runtii ah the mother of the state macnihii stadyada la dhisay hooyadood waaye iyadaa ugu horreysay in badan bay soo jirtay wax badan baa jira laakiin waxaan u baahan nahay xoogaa xildhibaanadii oon loo sheegin oo aan la qeexin oo aan la cadeynin oo humaa ku jiraa waxa waaye war lacagahan saan loo kala badiyey haddaan goboladii iyo deegaanadii iyo sida loo kala degan yahay iyo sida loo kala baahi badan yahay iyo sida a mataqaana loo kala income yar yahay meelahaan dekeda ku oolilaa jiro sida hadda koonfur galbeed konsul dekadeeda lama sameynin hirshabelle dekadeeda lama sameynin laakiin jubbaland iyo puntland waa la simi waa samaysay alxamdulillah way shaqeeyaan waa erno fiican bay leeyihiin dhaqaalahooda waxaa moodaa inuu hadda waxaway reeraha dhisan yahay ee yaraha dhaqaala dhaamaan kuwan kale hadda aan sheegayo iyo kuwa lamid iyo galmudugba xataa laakiin waxaan qabaa wasaaradda maaliyadda waxaa laga rabaa inay qeexdo oo ay tiraahdo waxa waxaan u siinay intan sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar bidhaamiyo marka marlabaad haddana hoos hoose waxaa socsocoto oo marmarka laiswartoo layidhahdo waxaan maxaa saa lagu kala badiyey maya idinkaa garanaynin toddoba boqol waxaa loo siiyey hirshabel xataa la aasaasay hay-adihii caalamka adduunka ee organizationska horey wax uma ayna siin jirin horena wax uguma darsan jirin haddana maamul dawladeedoo siman oo wax walba bajetkooda la marinayo ayaa la keenay marka wax walba oo hay-adaha caalamka ay bixinayaan hala soo mariyaan niri wasaaradda maaliyadda saas darteeda hay-ad isteejyadii hore u jirana wixii la siin jiray aan niri bajetkasa hala soo mariyo oo hala isfeero soomaha marka isfiirinaa waayo marka haddii shalay waxaan la bixinayay oo la siinayo puntland waa stage jiro waa saa ku sheegay mother of the states waaye hore u jirtay haddii la bixin jiray oo la siin jiray ma sideedii loo siiyo oo laga indaqariyo mataqaanaa kuwan hadda cusub ay bilowday oo waxba loo sheegin haddana lala simo ayaga oo lasoo gaarsiiyo oo la yidhahdo war kuwan hadda waa yimaadeen waxaad siin kartaan siya la yidhahdo lama dhihin waxbaad moodaa xogaar in humaag badan ku jiro waa kusoo noqonaya oo la tiriro oo la sanaco oo soomaali dib loogu celshiyo dagaaladii mataqaanaa sokeeyi soomaalinimo iyo laga bixiyo mataqaanaa wanaagga iyo wadajirka iyo walaaltinimadii ka dhexdhexeeyey aniga kulle principal caashi ka dhaalo principal ma qabo aniga ma qabo hadday bixin jireen international organizationski world bank iyo dhaqaale ay bixin jireen oo la siin jiray puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed hadday wax jiraan aniga waxaan qabaa horey wixii loo siin jiray qolo walbaba ha loo siiyo yaana laga soo dhex marinin bajetka anaga qaranka ee soomaaliyada meel uu aswa hadda ku salaysan yahay hadda inta badan aysan jirin yaan lasoo dhex marinin si mis misunderstanding oo hadda un biseel badan aanan u qabin uusan u dhicin waa tahay hadda ayaga raba inay isku kaadiraan laakiin kama yeelin aad baad umahadsan tahay ibi waad ku dheeraatay waana kuu soo noqon doonaa mar kale waxaan isla su-aashaasi siinayaa cali yuusuf cali cali xoosh oo xubnaha baarlamaankana ka tirsan malaha isagana dhinac kale ka arkaayo cali xoosh maxaad ku dari lahayd intuu ibi yidhi ama aad uga duwan tahay brofesorimi waa mahadsan yahay xildhibaanku anigu waxaa rabaa hoos inaan ugu daadego runtii haddii ay mawduuc yimaado mawduuc inuu qeexan yahay oo fahamkiisa ama sida u shaxaysan yahay muxuu ahaa lawajaho aada bay u fiican tahay miisaaniyadan dowlad goboleedyada waxa waa laba qaybood weeye qayb waa khasnada qaybna waa world banka iyo mashaariic weeye khasnada dawladda lacagta soo xiroota oo dakhliga sideedaba saddex dowlad goboleed baa waxuun qadara oo yar oo bishii boqol iyo konton kuna sanadkiina milyan iyo sideed boqol ah baa ka qaata oo waa galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle runtiina de waxaa kolba iyaga dee loo xusay tabarta dhaqaalaha baa la biday inay muxuu ahaa labadan waa ay kaga roon yihiin ama horey ha u dhismeen ama hadkaa ma garanaysaan labadaani puntland iyo jubbaland kuma jiraanin khasnada dawladda lacagta laga bi laakiin shantooduba waxay ka siman yihiin barnaamijkan world bank oo ay ku kala horeeyeen barnaamijkan r c r f baa la yidhaahdaa waa kabida mushahaarooyinka weliba dadka la taliyayaasha weeye example puntland afar milyan iyo lix boqol oo kun bay sanadkii qaadataa sanadkii hore laba milyan iyo waxay ahayd iyo saddex boqol sanad kasta waa waa koraa oo waxbaa ku kora jubbaland waa laba milyan iyo lix boqol koonfur galbeed waa hal milyan iyo afar boqol galmudug waa hal milyan iyo afar boqol hirshabeelle waa toddoba boqol iyo konton kun barnaamijkan wool baanku bixiyo waana lagu kala horeeyado dee dowlad goboleedyada qaar baa in badan soo socona iyadoo shaqaalahoodu tiro badan yahay oo runtiina anigu xogogaal baan u ahay aalaaba barnaamijkan waa adag yahay xataa ma helaanin sanadkii waxa u qorshaysan ma buuxin karaanin waad mahadsan tahay waxaa socday oo wol wool baanku bixinayo mashaariicdaas ma ahan in loo intii loo fiirsado sife kale loo akriyo oo soomaalidan muxuu ahaa fadhi ku-dirirka iyo kala fogaanshaha iyo inta inta inta adagi muxuu ahaa ka hawlgasho in maanta lagu sii kala fogeeyo ma qabo wixii muxuu ahaa waana huba oo haddeer kuwaan
bercentagekan lacagahan laleeyahay hadda dowlad goboleedyadu wal baan buuxinayaan kuwa badan baan buuxinayn innaba ha yaraatee qaar baan bishii toban ka arkay hadda example hirshabelle oo kale lacagta u qoran bishii maxay tahay waa lixdan iyo waa lixdan iyo laba miya marka waxaana laga yaabaa wax yar weeye maaqaan lix boqol iyo waa wax yar wey lixdan iyo labo waa taa waxaan siinaya ma buuxinayaan iyagi iyagi baaba buuxinayn oo shuruudihii buuxinaynba marka waa tahay cali xoos intaasaan dhihi lahaa ka dhihi lahaa waa kuu soo noqonaya profesor xuseen axmed warshe maxaad ku dar lahayd Eh, bangiga adduunka haddii mashaariic uu ka fuliyo qaybo ka mid a maamul goboleedyada haddii uu ka fuliyo een, xaq ma u leeyahay in uu soo dhexmariyo een, maamulkii guud mise inuu si toosa u siiyo ama dakhliga guud uu dowladda inta siiyo siday u qaybsanayaan iyaga u daayo maxay kula tahay saddex arrimood baan caashahay walaala ka odhanaya arrintaas horta sideedaba arrintaa yar ee ay kusoo dhex tuureen w- miisaaniyadda ee sideed iyo toban milyanka ee gobollada gaadhaya dhinacna waan kaga ammaanayaa dawladda oo waa daahfuraan oo de wax daahfuran haba laga doodo oo ma garanaysaa hadhow haba laysku qabsa waa- waa daahfuraan waan kaga ammaanaya weliba daahfurnaantaasoo hadda aan arkaya xataa guddigii ma garanaysaa ee baarlamaanka u qaabilsanaa urmaha budgetka iyo dhaqaaluhuna uu doodba ka furayo ee, aad u fiican oo runtii aan aada uga mabsuuda daahfurnaantaas horta maamulka aad baan ugu ammaanaya laakiin waxay yaro fiicnayd budgetka waan akriyey runtii inay waxoogaa sidaa uu cali xoosh u sheegay cali xooshna aad baan ma garanaysa ugu mahadinayaa arrintaa uu ka dhawaajiyaa war waxani waa wax awalba jiray ee ma aha ma garanaysaa waxada dawladdani ay ka keentay dakhligeeda gudaha ah ma aha oo inta dekedaha laga qaaday een, muqdisho ama laga qaaday dadka la siinayo ma aha gobollo kale ee waa waxaa yar waxaan ka ahayn meelaha toddoba boqol oo kun meelahaas oo ka imanaya iyada inta kale waa mashruucii waa runtooda jiray Een, waxaan qabaa puntland oo kale ee, khalad bay ku tahay ee, og- ee, misunderstandkaasi waa loo gefay si marka loo eego waayo puntland boqol iyo lixdan milyan weeyaan budgetkeygu kii ugu dambeeyey markaan kolba akriyey ilaa waxoogaa is- tobaneeye ama sideedna ka imanaya weel bank iyo ka kala imanaya united nationska uu ku jira awalba marka runtii uma baahna laba milyan afar milyan oo ay dawladda federal ka soo qaato ku ceebowdo oo gobollada kale ku- uma baahna Eh, waxna kama taraysa budgetkeyga marka runtii sida loo dhigay in la yar sarxay hayade arrintaa waxaan u qababa iyada gef ku tahayba haddii marka arrintaas ay tahay afar milyan oo ka imanayay mashruucii een, eh, miisaaniyadda weelbanka oo runtii weeyaan waa kan dakhliga ku darsaday dawladdu waxay ku darsatay dakhligii ka imanayay ee weelbanka sideed sideetanka milyan ee ka imanaya deeqaha dhinacyada badana ayay ku jirtaa oo ilaa afartan milyan baa ka soo gaadha dawladda arrimahaas oo ay ku jirto taa puntland iyo ta kale ma garanaysaa een, gobollada kale yar gaadhayey qaar somalilan tagaaway jiraan oo aan ku jiro hadda barjelka halkaas oo badan marka runtii in afartaa milyan sidaa loo sharxo bay ahayd oo tidhaahdo waar wax b- weelbanku awalba shuruuda ku xidhay gobollada kalena ay hadhow heli doonaan markay ka soo baxaan shuruudahaas ee ay soo gudbiyaan codsi ee codsigaa la ansixiyo ila weelbanku waa in waxaa marka hore soo wada mariyaa saf weeyaan maaha dawladdeeni maaha marka in sidaa loogu sharxo ayay runtii ahayd si ayna dadku ugu fahmin khalad oo ayna u qaadanin in puntland loo xoog mariyey oo distoorkiiba la dul maray oo caashaay distoorkeenna qodobka kontonaad wuxuu odhanayaa gobollada ah qaybteeda weliba eh, eh, d marka afagariska la yidhahdo ama batajaxada wuxuu odhanayaa in gobolladoo dhan adeegyadu ay isku mid noqdaan oo de meelna jaamacado waaweyn ana yeelin meelna jaamacad eh, eh, la-aanana ku dhicin meelna caafimaad ana yeelin meel oo dawladdu markaa kuwii itaalka yana ay gabto isla markaa dawladdu si u gaaro tii markaa lagama boodayo waxay tusaysaa sida tiradu iyo kala badan tahay in laga booday taas marka waxay ahayd budgetka inay sharxaan qolada dawladda ee meesha keena in arrintaa sharxaan si ay dadka uga eh, eh, beriyaan oo aan gobolladii ma garanaysaa looga dhex abuurin sida cabdiraxmaan sheegay looga dhex abuurin misunderstanding aad baana ugu faraxsana calixuu sida ugu sharxay arrintaas Waa tahay, Professor.
wax mashruucu jiray ah waa tahay aad baad umahadsan tahay aan ku noqdo cabdiraxmaan ibi een, maxaa xubnaha baarlamaanka ee adiga kula fikirka ah een, ay dhinac kale uga arkaan mar haddii bajetkani uu yahay sida la sheegay bajet horey maamul goboleedyada qaar sida puntland oo kale hore ay u heli jirta laakiin halkan lasoo dhexmariyo oo ay horey u haysteen maxaa een, xubnaha baarlamaanka qaar ka mida ay dhinac kale ugu arkaan caasha walaal waxaan u malaynayaa sida ugu quruxda badeed labada walaalay baa ka sheegna hawshan waa si fiican buu sharaacay weliba waxaa si aada u qeexo taydii raacay oo mataqaanaa sii balbalaariyey professor mataqaanaa xuseen axmed mursale waxa annaga aan ka hadlaynaa waxa waaye state budgetkiisaba yahay mid ama ku dhow ama ah, mataqaan waxba yar ka yar budgetka qaranka oo boqol iyo lixdan milyan ah oo sida puntland ah oo eh, ninkii shalay ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda soomaaliya eh, eh, professor mataqaana cabdiweli gaas geed hore iyo geed hoos u fuulay in mataqaanaa uu develop gareeyo budget u qalma inay puntland kasoo dhexbaxdo sameeye ee diyaariyey ee world bank iyo meel walban rideedii garaaceen oo la soo saaray in la eh, streamline lagu soo dhex sameeyo budgetka qaranka ee lasoo geliyo it's true meeshu ka hadlay xuseen axmed warsame oo ah shafaafiyadda macnihii in transparency laga laga dhex muujiyo la yidhaha waxa laalo eedaana siinayan oo dhan aan ku darsano kadibna aan qaybino laakiin waxaa la iloobay labada ilmooda adigo kala dhashay hadday xataa wax kala leeyihiin oo ay cunuga dee hal jira iyo cunuga labaatan jira isku sida wax uga cunaan mina saxan baa su dhameynaa nina bakeeri caana loo walaaqaya isu shaqo maaha laakiin waxaan ka hadlayna waxa gruubka annaga inaan leenahay war waxaa ilaa nala haboon intii laiska soo gaaraayo oo at least la iskaga imaanaysa ay saaxiibadan u sheegeen budgetka ha ku darsanina oo ha sheeganina wax dad ay kasoo shaqayseen shaqaxumadooba oo geed kori geed hoos u fuulay inuu budgetkiisa soo gaarsiiyo maanta meelaha ugu fiican financial systemka ka jira dalka kismaayo hadda wax walba oo la qaado meel buu maraa hal ba hal treasuria lagu shubaa lacagta garoonka laga qaado iyo lacagta gabadha suuqa fadhida laga qaado hal meel bay ku dhacdaa hal meel kabacdia loo qaybiyaa dadka kismaayo meelaha kale way ka duwan way ka duwanta jubbaland meelaha kale oo dhan dadka noocaas gaaray oo de ay ku ammaanayaan international organizationska inay kaabaan marka ay kaabistoodii ay gaarsiisay in budgetkoodii laba milyan iyo saddex milyan iyo afar milyan uu gaaro loogu daro anigu ma qaba in lasoo mariyo budgetka qaranka soomaaliyeed ee ays waxba ku lahayn hoday shaqadood haba yaraatee ha- ha- ha faryo ku tahay marka anigu waxaan ka hadlaa waxay ahayd si aan qalad loo fahmin annakas u sameeya halmiina hataa annakas ka dhiga oo budgetka markaad xelataan oo samaysaan beejka daalo noogu daro waxaad tiradaan lacagaha noocaasaan ogaada international organizationska bixiya waxayna siiyaan isteedyada sidayna u siiyaan isteedyada kale oo ah in la yidhaahdo waa la shaqaystay shaqaysta oo mataqaanaa howlahan qabta waxa laidinkaga baahan idinka dhame idinka dhiman soo dhamaystirta si meeshada u gaartaan cali xoosh maxaad ku dar leed halka uu ibu wax marinayo anigu eh, waxaan jeclaan lahaa maanta in muxuu ahaa wax la isu keen keenay la isu keen keeno oo miisaaniyad guud oo soomaaliya leedahay oo dowlad goboleedyadu iyagoo dowlad goboleedyada ka muuqdaanin oo eh, mid walba muxuu ahaa eh, lagu faraxsan yahay in qolo kasta inay meel taagnaato in layskaga soo dhawaaday oo wixii ma garanaysaayo magac guud oo soomaaliyeed uu muuqdo an horta anigu ka jeclaan lahaa run weeye wixii mugdi ku jiro waxaa fiican iyadoo aan eh, si kale loo fekerin in hoos loogu daadego oo loo qeexdo iyo ma garanaysaayo wax la yaqaano meeshay kasoo baxayaan iyo wax la yaqaano meeshay ku baxayaan baa muxuu ahaa ka muuqata doorka iyaguna noqonayaa la yidhahdeen waa tahay waa tahay gabagabadaan u gudbaynaa marka hal su-aal ugu dambaysa dhammaantiin sida muuqata budgetkana mugdi baa ku jira Een, sida uu ka dhawaajiyey professor een, cabdiraxmaan xaaji ibi een, ma cadda sida een, loo budgetkan loo dejiyey iyo lacagahana meelaha ay ka imanayaan waana mugdigaaskay eh, dad badanina qabaan marka ugu dambayntii bal waxaad xalka u aragtaan Bo- professor xuseen axmed warsame ku hore maxaad u aragtaa xalka lagu sixi karo iyo humaagan ku jira budgetkan in lagu sixi karo horta budgetkan sidaan dareemayo aad bay uga noqdeen careful oo calixuush baa kuwala marka hore soo yidhi maadaama u ay soo sameeyeen dad aada u fahamsan ama qalaco ahaadaan ama ha ahaadaan bayle ama magarag eh, aada u fahamsanaa meelaha cilladu u jirto isha ku haya in laynaga saamaxo dayntii waxa ay soo qoreen wixii ugu yaraa ee runtii iman lahaa ayay soo bireen laakiin sharaxaadda ha yara badiyaan oo sidaa masalan iminkaan u sheegnay meelaha khaladu ka imanayo ha sharaxaan ha ku soo anag siduu cabdiraxmaan ibi sheegay anag si yar ha ku soo sameeyaan meel yaroo sharxaya waxaa intaa hadday sameeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa daafurka ay sameeyeen ee ay qaateen riskiga qaateen aad baan ugu mahadnaqayaa inaanay ka badbadinin wixii soo geliyo ana bunbuninin waxaanan qabaa sidaa u sharxee meelaha ay gelaysana waa sax weeyaan oo haddii laha yidhaahdo waxaan qabaa da- eh, in in dhabaha la saaro dariiqadii wax lagu hagaajin lahaa in dhabaha la saaro ayaan rumaysanahay waa tahay aad baad umahadsantaha marka si kooban kelmadaada ugu dambaysa cabdiraxmaan adigana Ah, waa maadsan tahay runtii horta badaa quruxda badneed waxaa sheegay xuseen axmed mursale shaqo fiican baa la qabtay laakiin shaqada fiicana la qabtay waa inay cad tahay qeexan tahay waana ku celcelin lamadoodo hadda ay qeexan tahay anak fiican oo loo sameeyo oo gadaal loogu soo dhigaa runtii wasaaraddu waa sidaashay laakiin baarlamaanka wuxuu matalaya shacbigii shacbigu wuxuu matalaya in waxa waaye waxaa loo matalaya waxa waaye in mataqaanaa la qeexo oo qofkii berrito meesha ku noqonaysay ma garanayo kii laba milyan saddex milyan oo aniga isugayso mataqaana koonfur galbeed aniga laga soo saaro markii wuxuu yidhaa maxaa ka tiri mataqaana budgetkan meeshan ay mataqaana indhada dheerta markii yidhaah waxoogaan waa saad u fahamsiiyo way adkaanaya haddaana hadda sii sheegin oon dhihin war waxan waa waxa mataqaanaa jira oo xaaladdu ay tahay wasaaraddana laga rabo inay sii sheegdo marka waxaan rabaa in ay waxa ay noqdaan tarakiya cad tahay waxa la keenaya baarlamaankan iyo waxa annaga aan dood gelin karno oo doodaasi wax lagu fici karo lacagaha naga maqan aan ku raadin karno isla markaana u caawin karno istadidaanada kuwa cusub iyo kuwa hore u jira horta soo dadaalay aad baad umahadsantaha cabdiraxmaan kelmadaada ugu dambaysa sidoo kale cali xoosh waan la qabaa professor xuseen maxaa aragtidiisa haddii hadda madaxyada meel uun wax uun ka jiraa nin weli baarlamaankii kama dhammaan baarlamaankaasa ayaan filayaa waxaan hadda miisaaniyadda oo hadda yaalaana sidaan sheegnay waa wax dabdamise ma ahan muxuu ahaa wax bulshada adeegeeda guud iyo horumarinteeda ah ee waa wax muxuu ahaa wixii ugu yaraa oo aynu wax ku gaadhayn wey aad baad umahadsan tahay cali xoosh aad baad umahadsan tahay brofesor cabdiraxmaan xaaji b brofesor xuseen axmed warsame dhammaantiin aad baan idinkugu mahad celinaya intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka waxaana ka qaybgelayay brofesor xuseen axmed warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada brofesor cabdiraxmaan xaaji ibi oo muddo dheer kusoo jira baarlamaanka soomaaliya haddana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah iyo cali yuusuf cali cali xoosh oo xilal heer wasiir ah ka soo qabtay maamulka puntland haddana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya intaan mar kale iska maqlayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadka caashe ibraahim aadan ayaana idinla socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa la diyaaraa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa maalmahan si weyn isha loogu hayay xaaladda ka taagnayd masjidul aqsa ee magaalada qudus iyadoo markii dambe ay israa'iil go'aansatay in dhammaan qalabkii iyo kamaradihii lagu xiray masaajidka ay ka furto taasi oo ku timid cadaadis badan oo ay israa'iil la kulantay sida uu faahfaahinayo doctor cabdifataax jiinow gacal oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada qaahira runtii go-aanadaasi ugu dambeyntii ay soo saartay waxaan arkaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo ciriiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan caalamka islaamka dowladaha carabta iyo ururada falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go-aankeedii hore qaraaradaasi hadda ay qaadanayso waa runtii qaraaro ay dowlado fara badan oo carab ah hadda oo ay ugu horeyso dowladda urdun iyo buqar cabdalla hadda uu culays weyn uu ku saaray oo saaxiibo ay yihiin ay leeyihiin qaraarkan iyo go-aamadani aad qaadatay dowladda israel waa inay wax ka bedesho kadib marka ugu dambeyntii ay ururada weliba marjicyaadka diiniga ay soo saareen inaynan dib dambe u geli doonin masjidka al aqsa kuna tukan doonin ilaa iyo arrintani wax laga qaban doono go-aanadaasi waa waxaa isleeya waxay ku dooneysaa si ay u yareen xidada iyo kacdoonka falastiiniyiinta oo ay doonayaan damacsan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda israa'iil masjidka al aqsa iyo magaalada uu ku yaalla ee qudus ayaa ahamiyad diimeed iyo mid siyaasadeed u leh dunida islaamka sida uu faahfaahinayo doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen kana faallooda arrimaha islaamka masjidkan waa masjidkii ugu horeeyey qiblad ahaan muslimiintu ay u tukadaan waana meeshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga beelmiyey habeenkii dayful israa walmicraaj marka waa meel muqadas ah oo markaa islaamka u ah meel ahmiyad qaas u ah oo taariikh ahaan israa'iiliyiintu dhulka kan waxay ku yihiin dad dhawaan soo galay waxa weeye muddo adiga lixdan sana ah iyo ka badan bay meeshaas ay joogaan xoogna ayay ku qabsadeen marka caasimadan qudus iyo masjidkan ayagu waa niman waxay ka eegayaan ay dawladiyad diini ah oo hadda israa'iil sida muslimiintu ay u arkaan magaaladan magaalada qudus oo barakaysan masjidkuna u barakaysan yahay ay iyaguna waxay u arkaan yuhuuddu inuu yahay masjidku wax barakaysan oo waxaan loo yaqaano haykalka ay leeyihiin waxaa imaan doona nabi ciise halkaabaa loolanka ugu weyn ka jira annaga halka nabi maxamed oo laga dheelmiyey ayaguna waxay leeyihiin waxa weeye nabi ciisa ka imaan doona waa meel wanaagsan oo barakaysan marka ayagaa is-xijinaya oo had diini ahaan isku xijinaya taa marka waxay keentay oo qadiyadda marka laga hadlayo diini ahaan masjidka waxay lugta la sii gelaysaa qadiyad siyaasadeed oo ah labada qowmiyadeed carabeed iyo israa'iil marka waxaad dareemaysaa qowmiyadan carabeed qowmiyad hadda sida muuqata fariintan ku socota ayada weeye oo hadda fargelintan ciidanka amniga gudaha masjidka u galeen oo qadiyad xasaasi ah loo dirayo midowgan iyo wadajirka carabeed inuu yahay mid hadda sii naxiifaya oo sii macnaha daciifaya marka malaayiinta muslimiinta ah waxay ka qaadayaan xasaasiyad marka masjidka faragelintiisu marna waa diidi marna waa siyaasadeed dhinaca kalena guud ahaan siyaasadda bariga dhexe ayaa u muuqata in isbeddel weyn ku yimid sida uu mar kale faahfaahinayo doctor xasan albasri horta carabtu marka runta laga hadlo siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay bariga dhexe waxaa loo arkaysay cidda ku ah carqalad nabadda bariga dhexe inay tahay israa'iil laakiin maanta waxaa timid siyaasad policy cusub oo ah in la abuuray afkaar cusub oo ah israa'iil iyo carabta inay kumid ku midaysan yihiin cidda ay oran karaan waa xagjir waxaa loo arkay ururka xamaas ururka xamaas marka waa urur u dooda xuquuqda falastiiniyiinta lana dagaalamaa israa'iiliyiinta marka carabtii qaybo kamid a uma arkaan qaybo kamid a inay tahay israa'iil qatar keliya waxaa loo tusinaya shiicada iyo ururka xamaas iyo ururo kalada sida ikhwaan muslimiinka inay yihiin ururo maxaan ku ihahdaa lid ku ah xaalada bariga dhexe marka siyaasadii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay waxaa kaloo hadda aada looga cabsanaya waxa weye bariga dhexe in la sameeyo waxaa loo yaqaano normalization in cilaaqadiiba lalahaa israa'iil oo ahayd cilaaqo loo jaray mar hore in dib loo soo cusboonaysiiyo arrinta dhaqaale ahaan siyaasad ahaan bulsho ahaan in la furfuro oo markaas sacuudiga daba kaloo gacanka carabeed ka mid yihiin waxaa dhawaan la filaya sida hadda laga cabsanayo in israa'iil lala sameeyo cilaaqo toos ah oo xaaladii xaalad dabiiciya noqdo intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya umuuraha islaamka haatana waxaan idin soo qabanaynaa heestan ladan heestaas ayaan kusoo gebagabeynaya idaacaddeenni ee wadajirka idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale ku mid doonana nabadgelyo